أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon howlgal khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaha ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurtaha dalka soomaaliya ku dhowaad toddoba boqol oo ruux ayaa lagu dilay dibadbaxyo xooggan oo ka dhacay dalka tanzaniya maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa munshaarkii ka jirtay maleeshiyaad oo ku biiray maamulka gurguurta ee kaga dhawaaqay magaalada laascaanood wilaayadda islaamiga baay ayaa ku dhawaaqday xamlo dacwi ah oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi kulan looga arrinsanayey horumarka dacwada ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey kormeer ay ku mariyeen goobaha waxbarashada wilaayada islaamiga galgaduud
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhda hijiriguna ay tahay tobanka bisha jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgal khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay agaarka deegaanka busley oo ah deegaan dhaca waddada xeebaha ee isku xidha magaalada muqdisho iyo magaalada marka ee wilaayada shabeellada hoose inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay howlgalkaasi hal murtad oo ahaa sarkaal taliyo urur ah oo lagu magacaabi jiray muxiidiin dhanka kale wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha xabashada etoobiya ee duulaanka kaga sugan tahay wilaayadaasi ku dhowaad toddoba boqol oo ruux ayaa lagu dilay dibadbaxyo xooggan oo ka dhacay dalka tanzaniya haddaba warbixinta warkaani waxaa inoo hayaa cali aadan cabdulaahi caliyare xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka tanzaniya ee jaadhama ayaa jimcihii shalay shaaciyey in ku dhowaad toddoba boqol oo qof lagu dilay saddex maalmood gudahood kadib markii ay dhaceen mudaharaadyo rabshado wata oo ka dhashay doorasho muran dhalisay oo arbacadii lasoo dhaafay ka dhacday dalkaasi mudaharaadayaal gadoosan ayaa wadooyinka isugu soo baxay tan iyo arbacadii iyaga oo ka caraysan cabashooyin la xiriira caburin baahsan iyo in tartanka doorashada laga reebay laba ka mid ah musharaxiinta ugu waaweyn ee kasoo horjeeda haweeneyda madaxweynaha ka ah dalkaasi sidaay wararku tibaaxayaan goobihii codaynta ayaa mar keliya isku bedelay foodo iyadoo dadweyne aada u badan ay isugu soo baxeen wadooyinka daarusalaam iyo magaalooyinka kale iyaga oo jeexjeexay sawirada madaxweynaha islamarkaana weeraray sallagyada booliska iyo goobaha codbixinta tani waxaay keentay in la xiro internetka iyo in bandow lagu soo rogo xiliyada habeenkii ilo amni ayaa u sheegay wakaaladda wararka e f b inay maqleen warar sheegaya in dhimashada guud ay kor u dhaaftay shan boqol oo qof islamarkaana guud ahaan dalka oo dhan ay noqon karto tirada dhimashadu toddoba boqol ilaa siddeed boqol oo qof afhayeenka xisbiga mucaaradka jaadama ee laga mamnuucay doorashada ayaa warbaahinta u sheegay in tirada dhimashadu ay ka badan karto toddoba boqol oo qof maadaama dilal horle ay dhici karaan xiliyada habeenkii inta bandowga uu jiro madaxweynaha tanzaniya saamiya xasan oo xukunka la wareegtay labada kun kow iyo labaatankii kadib markii uu geeriyooday hogaamiyihii ka horeeyey ayaa lagu soo warramaya in guul weyn ay ka gaartay doorashadii qabsoontay maalinimadii arbacada iyadoo heshay codadka in ka badan boqolkiiba sagaashan iyo toddobo sida ay subaxnimadii maanta oo sabtiga ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka ee tanzaniya waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa si weyn uga walacsan qulqulutooyinka kasoo cusboonaaday tanzaniya kuwaas oo sidoo kalena la sheegay in boqolaal qof oo kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo dowladdu ay tirada dhimashada ku tilmaantay mid la buunbuuniyey islamarkaana ganafka ku dhufatay dhalaylaha loo jeediyey
mahadsanid caliyare maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland ayaa mushaarkii ka jartay maleeshiyaad ku biiray maamulka garguurta ee kaga dhawaaqay magaalada laasixaanood casaam carafaad ayaa sii faahfaahinaya warbixintan maamulka dada puntland ayaa gebi ahaan joojiyey mushaarkii uu siin jiray maleeshiyaad maamulkooda ka tirsanaa kuwaas oo ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood maleeshiyaadkana horey u hastegi jiray axmed karaash omar oo soo noqday madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada laascaanood isagoona ka qayb qaatay dagaaladii ka dhacay magaaladaasi maleeshiyaadkan ayaa heleen muddo saddex bilooda wax mushaar ah kadib markii maamulka siciidani uu ka carooday in maleeshiyaadkani ay ku biireen maamulka ridada dhowaan laga dhawaaqay magaalada laascaanood maamulka ridada puntland ayaa maleeshiyaadkan siin jiray muushaar iyo saad waxayna toos u hoostagayeen maamulka siciidani balse markii la dhisay maamulka laascaanood ayay puntland ku amartay inay kasoo tagaan magaaladaasi iyagoon arrinkaasi ka biyadiiday maamulka ridada puntland ayaa sheegay inuu kasoo horjeedo dhismaha maamulka ridada ee laga dhisay magaalada laascaanood ee madaxa uu ka yahay murtad firdhiye kaas oo dhistay koox ridada xasan gurguurte waad mahadsantahay casaam wilaayadii islaamiga baay ayaa ku dhawaaqday xamlad dacwi ah oo ka hirgelaysa degmooyinkii deegaanada wilaayadaasi sida warbixintan ku hayo bashiir muxidiin abu ayman kun caaliman aw mutacaliman ayaa loogu magac daray xamle dacwadeedkan uu ku dhawaaqay maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay iyadoo la gudanayo ammaanada shakhsiga ah iyo tan caamka ah ee ummadda ka saaran in la faafiyo dacwada risaalada tawxiidkana ay gaarto miy iyo magaalo isagoo ka duulaya amarkaasi dul saaran islamarkaana hiigsanaya horumar aakhiro ay mid adduun ee ay bulshadu gaarto ayuu maamulka wilaayada islaamigaha ee baay wuxuu muddo bil ka hor ku dhawaaqay xamle dacwadeedkan shicaarkeedu ahaa alcilmu waalcamal oo ka hirgishay inta badan degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan wilaayada baay goobaha ay gaartay islamarkaana bulshada ay uga faa'idaysteen waxaa ka mid ah deegaanka bootis ee hoostaga magaalada baydhabo in ka badan shan boqol oo qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn ayaa si weyn uga faa'idaystay dowlad sharci ah oo qayb ka ah jowladan dacwiga ah ee sida aadka kaga socota degmooyin ka tirsan wilaayada baay rag ducaada ee ka qayb qaadanaya jowladan ayaa duruus sharci iyo muxaadaraad u jeedinaya bulshada haddaba maxaa duruusaha ay qaateen bulshada ku dhaqan deegaanka bootis muddadii halka bil ay ducaadda ku sugnaayeen deegaankooda deegaanka hadduuna roogna ee bootis la erow muddo may koynay rabiicul awal mayla labaatan iyo afartii waa koyni labaatan iyo shan roogdana duruusta hadda ikhtisaamsha lihin fadhi iyo lihin bilaawtay ama mayla raay muqararka dowlada ka socday may wahaa kutubo dhoore wahaayan maayinka horreeyey war asaasiyaat uddiin lanki culmahaayay kasahaayna lakaburu arjaay lanki mayla raay caamahaayay mase jaahil ku haayna liinkana nagaayay la baraay hataba aragi doontaan dadka qaar kumid ay akhrii doonaan mayla raay warqadaasay ka qoranta afartan iyo kow su-aalood iyo jawaabtiyo ka qoranta calaa dariiqati su-aal waljawaab iina ka socdaasa shicaarshana ii maylaha cilmun wa camalun in la barada waana laka camal fale waajibaada kumadaha isuna tawxiidka si eeda in sharaxa weliba adilo badan ka qoranta axaadiis iyo aayad qur-aana ka qoranyin dadkana akhrisana safaylaan ku faa'iidaysidan may kumadahay rasaaliya romasa kitaab arbacuuna xadiidan fii dami tacasubi alqabaliyi laraw iya kumadahay dadka maylera intiyo badan lambuwal akhriyi koray maylaraay ummi banhayna usuuna maylaraay kutubadaasay intiyo badan lasi waana maylaraay ku gibqaaden akhrisaan kumadahay duruustasay may la socday nkumarinayne muxaadaraad oo maylaraay eed iyo eed intira badan intaata maylaraay maalamogasay la roogay duruusta socti may dhex socday muxaadarooyin oo culmadii maylaraay dareertii duruusta akhyaasi iyo culmadii kala deegaan qaar kumada mararka qaar jeediyaayeen eedan farac badan iyo jareen ugu dambeynna qaar ka mid ah dadka deegaanka bootis ee hoosaga magaalada baydhabo ee ka faa'iidaystay jowladan dacwiga ayaa soo bandhigay wixii ay faa'iideen ما هي العبادة؟ عبادة ميلك الدين هي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة
ما هو توحيد الربوبية؟
إفراد الله بجميع أفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير
ما هو الإسلام؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ما هو توحيد الألوهية؟
توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ما هو الشرك؟
الشرك صرف الشيء من أنواع العبادة لغير الله ما هو الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع الحديث الأول أن أبي نضر قال كقول حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي خدوسي أرنيجي oo fiis wasadi ayaa mid tashriigi maalmihii oo iida ayaa mutashriig liin gorodiisa sadiid iina ahaayeen faqaala rasuulku ma eray yaa ayuha nnaasu dadow alaa ina rabbakum waacidun wa ina abaakum waacidun alaa laa fadla dheerad oo leyma lahn licarabiyin lan arab eh calaa cajamiyin lan cajam ee isku fadl banyimale walaa licajamiyin kacjami een isuna calaa carabiyin lan arab ee uu dheeraad fadle isku leymale walaa ahmara ka gadudun calaa aswada ka mudun usuna fakadaalika saaslaay walaa aswada ka mudownu calaa ahmara usunu fadle dheeraad ku leymale ilaa bitaqwaa obsi alleh ay ilaahay obsigiis layliisu hormari rasuulku ma eray aballaqtu aan misiindeersine qaaluu ma ereen asaabad meelshooyin ballaqa rasuulullaahi sala allahu aleyhi wasalam deegaanay degmooyin ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay oo si dardar leh kaga socoto jowladan dacwiga ah ee loogu magacdaray alcilmu walcamal waxaan soo gudbin doonnaa maalmaha soo socdo insha allah aad baad u mahadsantahay walaalka abuu ayman kulan looga arrinsanayey horumarka dacwada ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga mudug ee bartamaha dalka soomaaliya cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warkani haya waxgaradka deegaanka ris iyo culimo ka socota mujaahidiinta ayaa waxaa kulan ku dhex maray deegaanka ris oo ka tirsan wilaayada islaamiga mudug kulanka ayaa waxaa lagu kuurgalayay xaaladda waxbarashada deegaankaasi iyadoona odayaasha deegaanka si weyn ay u soo dhoweeyeen culimmada ka socota xarakada odayaasha deegaanka waxay u sheegeen culimmada in si aad ay u dhegaystaan idaacadda islaamiga al andalus waxayna yidhaahdeen mararka qaar waxaan maqalnaa ilmo ka qalinjibiyey goobaha waxbarashada wilaayaadka islaamiga ah waxaan u baahannahay waxbarashada ka socota wilaayaadka si waxbarashada ubadka soo koraya ay u noqdaan culimo diinka faafiya kana qayb qaata difaaca shareecada islaamka iyo maaragtay oo kala waxaan arkaynaa meelo markasiya laga furayo juhdi badan lagu bixinayo marka waa masayrnaa markaasoo kale idaacaddan aad u dhegeysanaaoo waa dhegeysanaa habeenba meela waxaa lasoo xirayaa waxbarasho ayaa lasoo xirayaa qolaa loo soo xirayaa markaasaa lasoo xirayaa arday waxaa dhammaysata ayaa lasoo qatimaya marka qalinjibintaas waxaas waa waa masayrnaa markaasoo kale marka insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan nala halmaamin juhdigaasna la soo gaarsiiyo insha allahu waa kolley jahdi badan lagu bixiyo dadka waxbaa ka soo baxay waxbaa ka soo baxaya ilaahay mirow ka dhalinayaa waxaa lagu mahmaahi jiray marka hore oo mahmahyanahayna korba haddaan un fiirinay masalo jirtaba ah waxaa la yidhi masaafirka masaafirka socda waxaa la yidhi waa ilaahay ducadiisa waa aqbalaa amase habaarkiisa wixii ka gardar ilaahay waa aqbalaa waa maqli jira maqooyinka laga gardaran yahay oo xaqdarrada iyo gardarrada lagu haystana ducadiisana waa la aqbalaa inkaarkiisana waa la aqbalaa aan maqli jiray waa af soomaaliya hadda cilmi ku meli waxaan kaloo maqli jiray waxaa la yidhi laba socodka kuroon iyo laba gurga kuroon iyo laba geerida kuroon lixdaas walxaadaa jirta waxaa la yidhi laba socodka kuroon caalinka iyo caadka roob waa ilaahay ayaa maanta noo keena caalinkiina waa haysanaa caadka roobna waa u baahana allana waana sii doona laba gurga kuroon waxaa la yidhi sac irmaanka oo raadxirka iyo saqiga gurga jooga na gurgay kuroon yihin laba geerida kuroon baqaylo beri wax laga cunin ee beri geeriyooda iyo waxaa la baraar idaan lama maalo lamana rato waa si la qashaa ha marka ha murtad ku dar marka marka ajri xasana allah idin siiyo dembiga iyagana waa isu duceeyeyna mar dembiga iyagana allah isku dhaafo saad noogu timideen khayraa noogu yimidi caalinkiyo noo yimid waaye caadka roobna allah noo daajo masaafirna waa tihiin maha tagtiinba wax idin ikraama iyo wax idin darajeeyaha iyo wax idin soo dhaweeyaha maahane wax kaloo dhible alla idinma tagto annagana ducada aad nagu dhaafteen iyo cilmiga aad nagu dhaafteen iyo caqliga aad nagu dhaafteen allaha noo aqbalo meesha risaa la yidhaa waagii hore waxaa la dhihi jiraa la yidhi risma jacad samankii hore risma jacadaa la dhihi jiray biyo la-aan lagama duka jirin lagama duka jirin risma jacda waagii hore la dhihi jiray waxaa laga cabi jiray bad iyo xara dheeri waa dukasha la-aantay ku caayaya halagu caaya lugaha la dhaqan maayo ha lugaha la dhaqan maayo majaha cadcad ha ris majacda la dhihi jiray waagii hore biyo la-aan darteed biyo la-aan darteed u cadaaday iyo cilmi la-aan iyo culimo la-aan intaasba ay isku kaashatay markaan haddeera culimmadii waa soo hayday waa la oqonsaday dugsiya waa ka odan yihiin masaajid waa ku yaal barkada waa ku yaalay dadkii ahlu qiblow noqday ilaahay waa ka baxshay majacadkii ilaahay waa ka baxshay saasay isu bedesha towfiiqna alla waa siiyo waagii hore duduble meelo ku qaxi jire abgaal meelo ku qaxi jire mursada meelo ku qaxi jire cayrija saruur meele iskula qaxi jireen haddeer dhambalaan cawadii iskula saaxinaan iskula dhuhaa saasaa ilaahay noogu nimceeyey idinkana culmadii jirta caalinkii socdaad tihiin caadkii roobna allahna siiyo maha tagtiinna ilaahay idinkiisa muslim haydinku soo dhoweey jidkana midaan qodax lahayn oon baabuurku ka jirin oon ka jallaacsan allah inkaga dhigo allahuma salli calaa maxamadi masjidka deegaanka waxaa lagu qabtay muxaadaro ay soo xaadareen dadyow aad u fara badan dhegaystayna muxaadarada culimmada mujaahidiintu ay ku qabteen deegaankaasi muxaadarada kadib waxaa la weyddiiyey bulshadii ku sugneed goobta su'aala diini ah waxbay ku dartay gabadha waa ku dartay cindaha ina diina cindasax ah ayay ku jawaabtay si wanaagsan bay uga jawaabtay abaalmarinteeda waa in gacanta laga saaraa allahu akbar see weyniyo gabdhaha waa xishoonayan way yaqaaniin su'aalaha gabadhani iyo gabdhaho dhanba si fiican bay macankuna maasha allahu ay uga jawaabeen اذكري صفة واحدة من صفات المرأة المسلمة هل تلمان شيك oo gabadha muslimada ah tilmaamaheeda wanaagsan ee ka mid ah oo muxaadarada ku jirtay allahu akbar si fiican bay gabadhaas su-aashaasi uga jawaabtay waa cafiifnimo alcifatu walcafaaf cafiifnimo wey gabar dhowrsanaan waa waxay ku ammaanan yihiin gabdhahan su-aashaasna gabadhaasi si wanaagsan bay uga jawaabtay islaamnimada sida weysadaas u burto ayay u burtaa waxyaabaha buriyana way badan yihiin hal ka mid ah sheek oo min nawaaqid islaam naaqidan min nawaaqid alislaami islaamka waxyaabaha buriya way badan yihiin nawaaqid alislaam alcashara toban ayuu ka qoray sheekh maxamed cabdilwahaab hal xab oo ka mid ah sheek ashirku allahu akbar gabadhaasi si fiican bay uga jawaabtay islaamnimada waxyaabaha buriya way badan yihiin waxaa ka mid a ashirku billaah ilaah oo loo shirki yeelo sidaa daraaddeeda abaalmarinteeda way leedahay ku wareeji abaalmarinteeda ugu dambayntiina waxay ka codsadeen dadka deegaanka ris duco culimmadii soo booqatay deegaankooda allahuma biasmaa'ika alxusna wasifatika alcula taqabal mina inaka anta samiic alcaliim ilaahu naga aqbalo naga ajiib ilaahu magaaladan iyo deegaankan ris ee maanta aan joogno culimmada iyo ducaadda iyo dadka khayrka dadka ugu yeerayay martida maanta lagu karaameeyey ee aan maanta joogno ilaahu waan u ducaynaynaa ilaahu ducada naga aqbal ilaahu iimaanka iyo shareecada ku sug cilmiga ilaahu u fur camalfalkiisa ilaahu u fur ilaahu ku darajeey adduun iyo aakhiraba ilaahu ku liibaan booqashadan deegaanka ay ku soo booqdeen culimmada mujaahidiinta waxay ka mid tahay xamlatu irshaad ilaa sabiili rabbi alcibaad
waad mahadsantahay walaalka cabdiraxiin guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagebeeyey kormeer ay ku marayeen ee goobaha waxbarashada wilaayada islaamiga galgaduud faahfaahinta warkani waxaa inoo haya walaalka marwaan maxmed munaasabadan oo lagu soo gebagabeynayo kormeer wado bil ah wafdi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka waday wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka dhacday magaalada ceelboor ee xarunta wilaayada xafladda ayaa ka dhacday howlka arqam ibnu arqam ee magaalada ceelbuura waxaana isugu yimid guddiga kormeerka ugaasyada nabadoonnada waxgaradka ganacsatada iyo qeybaha bulshada kulankan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee lagu soo xiro kormeerkii waxbarasho ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta ka waday wilaayada galgaduuda wuxuuna maktabka muddo bil ah kormeer ku sameeyey degmooyinka wilaayada ee kala ah ceelbuur galhariiri ceelgaras webxo iyo deegaanada hoostaga degmooyinkaasi munaasabadda gabagabada kormeerkaasi waxaa ugu horeen ka hadlay mid ka mid ah guddiga ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta kaasi oo ka warbixiyey hawsha ay qabteen
hadafka aan u soconay wuxuu ahaa in la tanshiiqiyo ama la dardargeliyo waxbarashada ka soconayso goobaha wax lagu barta ee wilaayada iyo in kor loo qaado kafaa'ada iyo waxqabadka macallimiinta iyo mudarada sidoo kale in mujtamaca lagu baraarujiyo ahamiyada ay leedahay waxbarashada iyo dowrka ay ku leeyihiin usrada iyo mujtamacaba in la dacmiyo waxbarashada sidoo kale ardayda in la jeclaysiiyo cilmiga lagu tartansiiyo makaanada madrasada ay leedahay in lasoo muujiyo acmaashii marka aan qabannay ee goobaha aan ka qabannay ee aan soo marnay acmaal badan ay ahayd waxaa ka mid ahaa dowraad la siiyey macallimiinta iyo ardayda waalidka iyo mudarada dowraadkaasoo qolo kasta meeshay u baahan yihiin iyo jaanibkay u baahan yihiin laga abaarayey odayaasha iyo nuqabada iyo haldoorka ummadda iyagana sidoo kale kulamo iyo shirar ayaan yeelanay aad iyo aad ayaan ugu farxnay wixii aan gobolka ku aragnay intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursado oo goobjoog ahaa munaasabadda ah runta marka hore ilaahay baan u mahad celinaa kadibna waxaan u mahad celinaa walaalihii noo soo booqday oo noo yimid oo wafdigii ballaarnaa oo ahaa maktabka ka socday atarbiya watacliim lixarakati shabaab mujaahidiin waxay qabteen wax badan soddon maalmood muddo gaarayso ayay waxay shaqi qabanayeen dowraad iyo waxbarasho iyo wax badanay qabteen booqashada marka walaalaha ayna soo booqdeen aadaan ugu faraxsannahay annaguna warbixinaan siina ayaguna warbixinay siiyeen warbixintii ayna siiyeen waxay eeday gobolka markay yimaadeen waxqabadkoodii iyo wax ay ka qorteen iyo wax ay ka diyaarsadeen intaba annaguna waxaan siinay gobolku waxuu soo maray duruufaha uu soo maray oo martigeliyey iyo culeysyada faraha badan oo ka yimid meesha waa u ducaynay ayaguna way noo duceeyeen warbixinna waan ka sugaynaa ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay kuwaasoo u mahadceliyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo muddo bil ah ku howlanaa kormeerka waxbarashada dhallaanka soo kariya ee wilaayada galgaduuda waxaan kula la qaadanay wufuud ka timid maktab tacliim wa tarbiya lixarakati al-shabaab almujaahidiin oo maalmahan booqasho ku maraysay degmooyinka iyo meelaha xarumaha mu'asasaadka tacliimiga ah aad iyo aad maarta ugu faraxnay waa soo dhoweynay iyagana insha allah maarta waxaan ka codsannay haddii la helaa tacliimta meesha joogta in kor loo sii qaado sida ardadii inay sii helaan maaragtay ilaa ay jaamacad sii helaan marka waa shayga keliyahe dadka maaragtay maxaa lahdaa midayn kara waxqabadkooda maaragtay ufuqooda kor u qaadi kara tusi kara insha allah diinkood qayimka maaragtay maxaa lahdaa inay ku camal falaan ku dhaqmaan waxaan leenahay insha allah walaalaha noo yimid ee maktabka ka socday ilaahay dembigood ha dhaafo socodkeen ugu yimaada insha allah ajir allah ka siiyo
runtii lajnada waxay aad lajna dhinacyo badan taabanayo jawrada iyo socodka ay yimaadeen waxay nooga warbixiyeen dhammaan shaqooyinkii ay qabteen oo ahaa jawladii iyo socodkoodii ku saabsiisnaa aninkana alxamdulilaahi aadan ugu laab qabowsannay waxyaabaadkaas in ay xarakadu ka warhayso oy aad ugu heellan tahay oo dhexda ay u xiratay in bulshadan la horumariyo wafdigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddo bil ka hor soo gaaray magaalada ceerboor ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda halkaas oo ka shaqo bilaabay iyadoo munaasabadaani ay ahayd gabagabada hawshii muddada bisha ah uu waday wafdiga ah taasi ay u riyaaqeen islamarkaana soo dhoweeyeen bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda aad baad u mahadsantahay marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkeeda hornimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanageyntaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu